إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah meydka qof soomaali ah oo la garan waaye ayaa laga helay waddanka koonfur afrika ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha shisheeye iyo soomaalida la shaqeeya ee shabeellaha hoose bakool iyo hiiraan dagaal sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa magaalada muqdisho ku dhex maray kooxo hubaysan oo iska soo horjeeda shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ayaa hareeraha baydhabo ka bilaabay qorshe ay uga gol leeyihiin inay ku xaalufiyaan dhirta balse dadka si kale loogu sawiro دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan meydka qof soomaali ah oo la garan waaye ayaa laga helay waddanka koonfur afrika zakariya cumar ayaa ka waramaya wararkaaynu ka helayna dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in halkaasi kooxa burcad ah ay ku dileen nin soomaali ah weerarkan dilka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada kibton ee dalka koonfur afrika iyadoona ilaa ay hadda la aqoonsan la-yahay qofkan soomaaliga ah ay dileen kooxaha burcadka koonfur afrikaanka ah waxaana sida la soo warinayo qofkan soomaaliga ah uu ku dhintay guri uu la deganaa qoys koonfur afrikaan ah kuwaas oo soomaalida ganacsatada magaaladaasi soo gaarsiiyey geerida qofkan soomaalida ah ninkan ayaa waxaa magaciisa lagu soo koobay maxamed daahir soomaalida ku ganacsata dalka koonfur afrika ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya kooxa burcad koonfur afrikaan ah iyadoona waayihii ugu dambeeyey ay isa soo tarayeen dilalka iyo boobka ka dhanka ah ganacsatada soomaalida ah ee ku nool waddankaasi waa mahadsan tahay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya ee shabeellaha hoose bakool iyo hiiraan gobolka hiiraan haddii aynu ka horumarno xalay waxa ay cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta weerar toosa ku qaadeen fariisin askarta maamulka hirshabeelle ay ku lahaayeen degmada buulo berde hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dagaalkan laisku adeegsaday tafaasiil dheeraad ahna kamaanan helin gobolka bakool waxaa dagaal toosa isna lagu qaaday saldhig ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya xabashida ay ku lahaayeen degmada waajid shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka mareerey oo dhacaduleedka degmada afgoy waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan askarta dowladda federaalk oo dhaqdhaqaaq waday dagaaladan ka kala dhacay hiiraan bakool iyo shabeellaha hoose ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay duqayn loo adeegsaday madaafic islamarkaana lagu qaaday xero xabashidu ku lahaayeen degmada buurha kabe ee baay uu sababay dhimashada saddex askari oo xabashi ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ayaa hareeraha baydhabo ka bilaabay qorshe ay uga gol leeyihiin inay ku xaalufiyaan dhirta balse dadka si kale loogu sawiro cabdifataax maxamed ayaa ka waramaya beedqabka cuntada waxaa kaalin ka qaataa ilaalinta bii'ada gaar ahaan dhirta soomaaliya waxaa dhirta laga sameeyaa dhuxul dibadda loo dhoofiyo dalkana laga isticmaalo walow magaalooyinka waaweyn sida muqdisho ay u muuqato in laga guurayo dhuxusha loona wareegayo gaaska cuntada lagu kariyo dhulka ugu badan ee hadda la xalufiyo waxaa ka mid ah gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe ee soomaaliya taasoo ay ugu wacan yihiin hay-ado dhiiragelinaya iyo maamulada ka jira halkaas oo aan dhib u arag arrintaasi sidoo kale marka la eego koonfurta warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group saraakiisha kenya ee haysta dekedda kismaayo iyo maamulka jubbaland waxay lacag aad u badan ka soo gashaa dhuxusha halka laga dhoofiyo dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa muddo hore laga mamnuucay xaalufka deegaanka inkastoo baraarug badan uu jiro haddana waxaa dhanka kale socda hagardaamooyin xeeladaysan oo xaalufin keeni kara dowladaha shisheeye ee dalka kusoo duulay waxay bilaabeen inay waddanka ku baahiyaan miro abuur ah oo ay ku sheegayaan inuu dhir cusub soo saarayo balse halis badan xambaarsan meelaha ay arrimahaasi ka sameeyeen waxaa ka mid ah gobolka baay sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed xafiiska qaramada midoobay ee baydhabo ayaa soo abaabulay olole lagu sheegay dherbeeris iyada oo muuqaal laga soo duubay uu muujinayo ciidamo caddaan ah oo intay diyaarad daroon ah saareen miro madmadow ku fardhinaya dhulka miyiga ah ee baydhabo mid ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada baydhabo oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira ammaanka wuxuu xusay in mirahan uu soo saarayo geedo halis ah sida geed yahuudka oo ay horay dalka ugu beereen shisheeyaha dhanka kale wasiirka bay-ada ee maamulka koonfur galbeed cali isaaq cumar waxa uu warbaahinta u sheegay in geedahan ay ilaalinayaan xaalufka marka uu sidaa odhanayana ma jiraan wax baaritaanno iyo tijaabo ah oo ay ku sameeyeen nasiib wadaag geeka wayba maylaraay gacan noo siiyeena un-ka unsom xafiisyo baydhabo inii maylaraay geeda la talaala geedogaasay oo e mira iyo mirtan isan aragaasan waybawaha mira wayba qaadaasa droonka qaadas droonkan wayba socdo koreysanin sheegan ilaa afar boqol kilomitr iyaha wareege markin miraagan gemaas miraagan hooba genta miraagan dhulka ka dhiyaan dhulkoobka dhiyi roobkya kooy roob hokooy markin miraagan hadda mide korkufiirida dhuxul amalaan igin iyan nagin markii dhulka ka dhiyida kubacda roobkya kooy dhulka ka melmaas lixdan kun geed yaa hadda mayla raayi hooba ilaahay era laka bilaawe oo oo bilawki ah markin haddii ilaahay horaan andareero doonta waa bilow fayl waa waybu ahaan wal olsin ku sugaayo horumarka siin dhawaayan miraha ay diyaaradaha shisheeye ku daadiyeen bay waa laba boqol oo kun iyagoo oo guud ahaan soomaaliya ugu talagalay inay ku fardhiyaan afar milyan oo mirahaasi ah waana miro madmadow oo u qaab eeg sida bunka oo kale haddaba ilaalinta bay-ada iyo dhirta waa mid u baahan in loo wada istaago warkan dhegaystayaal wuxuu saaka idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dagaal sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa magaalada muqdisho ku dhex maray kooxo hubaysan oo iska soo horjeeda wararka laga helayo magaalada muqdisho gaar ahaan xaafad ka tirsan degmada dayni leh ee gobolka banaadir ayaa waxay ku waramayaan in halkaasuu ka dhacay dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa dhex maray maleeshiyaad hubaysan oo isku haysta dhul ku yaala xaafadda uu dagaalka ka dhacay inta la xaqiijiyay hal qof ayaa dhintay sidoo kale laba qof oo mid ka mida uu ahaa maleeshiyaadkii dagaalamay ayaana dhaawacmay halka qofka kalena uu ahaa haweeney la sheegay in rasaasta ay ku gaartay gurigeeda kooxihii dagaalamay ayaan ilaa iyo hadda wax waanwaanah la dhex dhigin iyadoona dadka deggan xaafadda uu dagaalka ka dhacay ay sheegeen inay qabaan cabsi ku aadan in mar kale uu dagaal dhex maro kooxahan oo ilaa hadda aan arrintooda la xalin waxaa lagu soo waramayaa in labadan maleeshiyaad uu dagaalkooda muddo soo jiitamayey kuwaasoo mararka qaar ay u kala hiiliyaan askarta dowladda federaalka warkii subaxnimo oo saaka aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga inta